ujeeddo mamnuucid goynta geedaha nacfiga leh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labaiyo tobankii bishii labaad ee sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay baahida loo qabo ilaalinta deegaanka iyo yaraynta isbeddelka cimilada markuu garwaaqsaday ahmiyadda uu dhirta u leeyahay dadka iyo duunyada markuu arkay tala soo jeedinta xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir wuxuu soo saaray xeerkan kow laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay kowda oktoobar sannadka laba kun labaatan iyo afar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu xeeriyey in aan la goyn karin dhammaan dhirta nacfiga leh oo ay ka mid yihiin geedaha harka laga helo ee ku yaalla waddooyinka guryaha iyo goobaha kale ee dadweynaha qodobka labaad haddii ay lagu maarmaan noqoto goynta geedaha ku xusan qodobka koowaad ee xeerkaani waxa uu oggolaansho laga soo codsanayaa dawladda hoose ee muqdisho oo qiimayn doonta codsiga kana soo saari doonta go'aanka ugu dambeeya qodobka saddexaad dhammaan muwaadiniinta ku nool magaalada muqdisho waxaa la farayaa in ay ku dhaqmaan oo ay fuliyaan qodobada xeerkan ku xusan qodobka afaraad ciddii ku xadgudubta ee fulinta xeerkaani waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan ugu dambayn maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu xoojinayaa go'aanka wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ah in gebi ahaanba dalka laga mamnuuco isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kaasi oo go'aankeeda ku eg waa maanta wixii ka dambeeya oo kooda oktoobar ah aan dalka laga isticmaali karin ganacsi ahaan iyo isticmaal ahaan intaba sidaas daraaddeed muwaadiniinka ku nool caasimadda waxuu maamulka gobolka banaadir ku boorinayaa iyagoo ilaalinaya deegaanka bilicda iyo weliba guud ahaan caafimaadka in loo hoggaansamo awaamiirtaasi ku salaysan in la mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo